bismi illaahi raxmaan raxiim annagoo ah difaacayaasha xuquuqda aadamiga ee somalilan waxaanu maanta halkan bulshada somalilan ugu iftiiminaynaa arrimo ka qarsoon oo ku lamaanaa xoogo ku qarsoon oo ku lamaanaa wadciga maanta dalka ka taagan gaar ahaan qalalaasaha ka taagan golaha wakiilada somalilan damiirka aadaminimo ee ilaahay nagu abuuray iyo dareenka wada muwaadinnimo ayaa nagu khasbayaa inaannu daboolka ka faydno arrimaha asaasi ah oo aanay dadku inta badan ogeyn difaacayaasha xuquuqal insaanka somalilan oo si taxadir badan ula socda dhacdooyinka dhaqaale siyaasadeed ee dalkeenna gudihiisa iyo dibaddiisaba ka socda islamarkaana xogogaal u ah xaaladda iyo duruufaha ay la nooshahay somalilan marka laga hadlayo xidhiidhka caalamiga ah iyo nidaamka hoostaga qaramada midoobay oo aanay xubin ka ahayn ama urur goboleedada difaacayaasha xuquuqal aadamiga somalilan waxay si xooggan uga walaacsan yihiin inay ogaadaan ilaa xad heerka khatarta badan leh ee qalalaasaha golaha wakiilada somalilan uu si toos ah ugu yeeshay mustaqbalka iyo danaha masaaliixda qaranka somalilan iyo shacbigiisa taasi oo ah tan maanta aannu qaylandha'antan ka jeedinayno natiijooyinkii ugu dembeeyey ee ka soo baxa baadhitoonna ay sameeyeen dhaqdhaqaaqyada dimuqraadiya doonka somalilan waxaannu ku ogaanay in qalalaasaha wakiilada ka taagani uu ka gundheer yahay tartan axsaabta siyaasadda ka dhexeeya oo awoodda laisku riixayo bilowgii qalalaasaha wakiilada iyo wareeggii shanaad ee wadahadallada somalilan iyo soomaaliya bal duruufahan ku xeeraa u fiirsada dhinaca somalilan dhowr arrimood ayay kaga duwanaayeen ergooyinkii ka socday kulamadii hore ee wareeg wadahadallada soomaaliya iyo somalilan kulankii ugu dambeeyey ergada somalilan lamay socon ururo mucaaradi taa beddelkeeda ergada somalilan oo qaabka maxaaday juqraafi ahaan dalka ay dadku wada degan yihiin ka koobnayd uuna watay nin maxaaday cusub oo wasiirka arrimaha dibaddii iyadoo la fadhiyo miiska wadahadallada ee istaanbul ayaa waxaa daboolka si cad aynu aragnay in ergooyinkii ka socday soomaaliya ay ku dalleceen iyagoo miiska wadahadallada fadhiyo oo kuweenii la hadlaya halka kuweeniina lagu casilay xubno ka mid ah macna ahaan iyo qiimaha ay wadahadalladaasi lahaayeen difaacayaasha xuquuqal insaanka somalilan waxay u arkaan inay la mid ahaayeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii shanaad ergo ka socotay somalilan oo ka kooban oo uu hogaaminayay maxamed xaaji ibraahim cigaal xubnaha ay ka ahaayeen garaad cali garaad jaamac iyo axmed xaaji ducaale kayse iyo xaaji ibraahim nuur oo oo qabaa'ilka somalilan wada dega maxmiyaddii somalilan ka wada koobnaa kuwaasoo dalka ingiriiska kala soo hadlayey madax bannaani si loo siin lahaa somalilan protectorate wadahadallada turkiga ka socdaa ee u dhexeeya somalilan iyo somalilan kuwaasay qiim la miisaan ahaayeen xubnaha golaha sharci dejintu ee aqalka hoose baarlamaanku uu dhulka jiidjiidayey ama awoodahooda hoos u dhegayey waxa ay waftiga ugu jireen ergada somalilan ka socdaa halkii uu garaad cali garaad jaamaco jiray kaga jiray beelaha dega gobolka sool iyo sanaag bari iyo buuhoodle miisaankoodu kula socday shan iyo konton sannadood kadib ama afar iyo konton sano lix iyo konton afar iyo konton sannadood idhaahdee ayaa wadahadallo la mid ah kuwaasi london ka dhacay kun sagaal boqol iyo lixdankii bishii may ee aynu madax bannaanada ku helnay waxaynu kula jirnay soomaaliya nasiib darrooyinka inagu dhacay waxaa ka mid ah in wareeggii ugu dambeeyey markii uu ka socday istaanbul ergooyinkii soomaaliya iyo somalilan oo miiska wadahadallada fadhiya in guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani mudane cabdiraxmaan ciro uu soo dhigay golaha mooshin dhabarka lagaga tooganayo erge qaar ka mid a ergada ummadda somalilan matelaysay maxay ahayday oo cod uu geliyey mid ka mid ah xubnaha ugu miisaanka cuslaa dhinaca deegaanka ergada somalilan ayaa mooshin guddoomiyey ciro lagu sadqeeyey waxaan u aragnaa inay taasi tahay mid uu guddoomiyaha cabdiraxmaan ciro fariin ugu dirayo dadweynaha sool iyo sanaag bari inaan laga rabin somalilan dhinaca kale ergadii ka socotay xukuumadda federaalka soomaaliya wasiiray noqdeen iyagoo miiskooda hadalla fadhiya min qiyaaskaa markaas barbar dhigto ficilada ka socda golaheenna wakiiladu cidda dantooda ay wadaan halkaasay ka cadday